somalilan heshiiskeeda boqol ma geli karaan saddex xukuumado go-aankeedu boqol waxba kama bedeli karaan boqolkiiba toddobiyo sagaashan dhibic sagaal baa u codeeyey somalilan inay gaar isu taagto iskadaa xukuumadda kaabineedka kontonka aho saddexda gole waxba kama bedeli karaan kun qof waxba kama bedeli karaan qabiila waxba kama bedeli karto gobolka barwadijeex oo maanta somalilan dadkeeda ay kusoo urureen waxba kama bedeli karaan yacni waxa weeye laba gobol oo israaca waxba kama bedeli karaan waxaa wax ka bedeli kara boqolkiiba toddobiyo sagaashan dhibic iyo wixii dheer waxaa la war waxaa idinka dhexeeya ilaaliya xamar nimankaa ilaahay nabad ha siiya halkooda ilaahay waxa ku siiya halkooda ilaahay dowladnimo ha ku siiya dhibaatada ilaahay ha ka qaado laakiin loo moor xamar ha ku riyoolina in badan baa wax idiin sheegay maantana waa kuu sheegaya afariyo soddon sannadood wixii aan akhriyay lagu soo jabay way waxa aan kaala hadlay ma aha waxaan habeen keliya soo akhriyay soddonka sannadooda soo socda xamar waxba kama dhowa war khilaafka ahay noo soo rabina warmadiina wixii a u qaban kartaan u qabta horumar layskuma haysto wixii a u soo kordhin miisaan layskuma haysto war heshiisidaa kontrabaankaa hore loogu jabay horey loogu jabay warka daayo badda war waxa yar inaga dhexeeyaa waxa weeye waa waxa aynu ku heshiin nabadda aynu maanta masaajidka ku fadhinno nin walba alaabtiisa uu barkan yahay waxay naga dhexeeya waxa weeye ee ummaddaasi ku kala nabadgelaysa ee ummaddaasi ku kala socota ee ummaddaasi iyadoo gaajoonaysa ay ku sabraysa ee lagu kala sadbursaday ee maanta kii lugaha la'aa iyo kii indhaha la'aa iyo kii dhagaha la'aa iyo aqoontii ay ku sabrayaan maanta xorriyadda ay haystaan ee laga yaabo mid meel uu soo maray aanay jirin maanta inuu daaro dhaadheer ku jiro intaasoo lag kuruusa ku haysto intaasoo milyan isagoo kala macaashay haddana cid ku haystaa ma jiro kuwaasi waxay ku sabrayaan haddana oo ay ku qanacsan yihiin nabaddaa iyo wixii dadku ay ku heshiin in la ilaaliyo haddii taa la ilaalin waayo warxamar waxama yaallaan iyaguna arrin ma hayaan waa ogtii maanta kismaayo waxa ka socda somali factions imis operation baa madaxtooyada horteedii ka dhacay war khilaafka xamar yaalay inaan soo rareen war waxaynaa yar inagu filan dalkani waa qani sources badan buu leeyahay ummaddu wixii ay idin igmatay uu ku shaqeeya oo yaynan ku mashquulin heshiis aantan inoogu jirin turkiga niman uqaabilsimiin la yidhaah oo alislaam almucaasir la yidhaahba hogaaminaya waxay ku hamiyeen khilaafadii islaamka oo ay u dhiibeen wadaadda casriyeysan maysan ba alislaam aljadiid iyagoo aragtida ay qabaan turkigu iyadoo qoran baa lahayo constitutionkoodii xalay o dhan baan akhriyeyey soomaaliya istraatiijiyad buu turkigu ka leeyahay ka baxsantaynu doonanayno dunidu waa gifanteeg waa hoo iyo kaan nin walba maslaxadiisa laakiin waa adiga iyo kartidaada iyo caqligaaga iyo raganimadaada iyo waxqabadkaaga inaad cid walba sharkeedana iska moosto khayrkeedana aada soo qaadato laakiin taa macnaheedu ma aha marka aada doonayso inaad tallaabooyin qaado tallaabooyinkaasi waa inay nodan qaar aan raad ku yeelanayn midnimada ummadda iyo heshiiskii ummaddu ay gashay ee ay ku taagantay dalkani uu ku taagan yahay in aada iyo aada loo ilaaliyo wey in badan waan idiin sheegay anigu waxaan ku qanacsanahay manhajka ikhwaanulmuslimiinka in ummadda lagu hogaamiyo waa manhaj dhigarsan oo dadka ururiya laakiin manhajka macnaheedu manhajkii imaam xasan albanna uu ku dhawaaqay iyo manhajka maanta maxamed mursi uu doonayay inay nailka ku difaaca yani ulaakan fara istaraatiijiyada maanta maxamed mursi uu wado ee uu soomaaliya ka leeyahay iyo istaraatiijiyadii alimaam xasan albanda ninkii muminka ahaa ee dunida oo dhan ka yaabay kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo labaatankii ee isagoo labi- kun iyo sagaal boqol iyo lixdii bay ahayd kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo afartankiina waa la dilay saddex iyo afartan jir buu ahaa maalintii go-aanka lagu qaatay in la dilo kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo labaatankii buu asaasay isaga oo ah labiyo labaatan jir afar sannadood gudahoodna wuxuu isu keenay in ka badan afar milyan iyo sideed boqol oo kun wuxuu ahaa ninka hal milyan oo qof nin walba magaciisa iyo gurigiisa iyo sanduuqa bariidkiisa hayay ee maalmaalka maalin maalmaha ka mida la yidhi waxaynu u baahanay markas la yidhi dee dhibaato ma laha labaatan kun oo inan baan garanaya buuri nin walba waxaan odhan doonaa gini soo dir mid labaatan kun oo warqadoodii soo diyaariyay ilima ee mid walba magaciisiina ku dal qoray iyo meeshuu ku nool yahay iyo halkuu joogo ee yidhi gini weyn loo soo dir ee labaatan kun oo gini saacad gudahooda ururiyay insaan buu ahaa aynaan ka warramin taariikhdiisa iyo wanaaggiisa aynaan ka warramin laakiin kama warramayo alimaam xasan albanda raximahullah hogaanka maanta masar ka socda waa hogaan istaraatiijiyada uu soomaaliya ka leeyahay ay tahay etoobiya inaynu dagaal la galno inagoo naylka ilaalinayno biqadri nadar waa waxa diyaaru ah inaan qudus ku dagaalamay labiyo sagaashan milyan baa tiine waan xirxidhanahaye hadda qudus intay u jirtaa masar maanta qaahiro u jirta hadday qadiyadu diin tahay oo aynu diin ku dagaalamayno haddii ay tahay istaraatiijiyad maslaxadeed oo adugu aad taada ilaashanaysa anigana aada doonayso dagaal aanan geli karin inaan galo dal shan iyo siddeetan milyan oo dagaalkii toddobiyo toddobaatankii waxaynu ku galnay oo istaraatiijiyadiisu aanay caddayn oo awoodooda aynu ognahay oo jaarnimadooda aynu ognahay intaasoo muslimiinayna ku nool yihiin oo inaynu sharkooda iska moosno khayrkoodana qaadanno isla markaa qaabkaynu ula noolaanayno inagoo diinteenna ilaashanaynana aynu dee caqligeedii iyo maskaxdeedii aynu keenno hada huwa alfarq idan ma qaadan karayno biqadfihaa wa thamiiniha ama ha kuu macaanaate ama ha kuu qadhaadhaatee waxa weeye baysteynada waxaa kuu soo raacayaa siyaasaddan soomaaliya ka leeyahay sideeda u fuliya waxaynu qaadan karayna daadir maaha wax somalilan dhaqaysa maaha wax aynu ma garatay waxa weeye qof walba maslaxadiisa islaamnimadu waa halkeedii soomaaliya diin maaha somalilanna diin maaha kunga odhan waan idiin sheegay ka odhan maayo somalilan waa diin laakiin waa istaraatiijiyadu badeed baa ku leeyahay walidaalika waxa weeye inaad tiraahdo soomaaliya waa diinna kaa yeeli maayo sida maanta istaraatiijiyada hadda ikhwaan muslimiinka turkiga iyo masar ay wadaan ay ku leeyihin magaratay soomaaliya in laisku celiyaa waa lagama maarmaan oo magaratay istaraatiijiyada ummadeed baa ku jirta waxaasaa ku jira waxaasaa ku jira war dulmiguma midab buu leeyahay dulmiguma casaanbaa dulmiguma madowbaa dulmiguma aktarbaa dulmiguma yalowbaa oo macnaheedu aan uga jeedo wadulmu dawi lqurba ashaddu badaadatan fii xisabi lmuhanadi ya nin aada u caqli badan baa berigii ciraaq yani hubka dowladii hore dee dadkan rushaynaysay leynaysay buu nin la hadlay wuxuu war dadkaasi waa dad muslimiin oo wax ka cabanaya ya war arrintooda ha leego calalaqal hubkaya inaan ninkaasiin ya ninkii maxaa ku dhacay subxaan allah wax allaaliya wuxuu karaamo lahaay unbaa tajriid lagu samey war waxaan idinkula talinaya war nimankaasi ninkaa hubkuu ka daaya hadda waa tala yar bay ahayd hubkaa lagu laynay dadka muslimiinta ha laga daayo oo keliya ikhwaani waa axibaayi fillaahi waxaan ku soo ururinayaa soomaaliya waa hadaf hadaf waxaan uga jeeda milax baynu noqono waxaa lagu leeyahy wax soconaya ma jiro koonfurta soomaaliya ilaa kuwa la keeno awood aynu maanta ku hogaaminana ma jirto mushkiladaasi khilaafka wax aynu ka qaban karaynaana ma jirto inteennii baynu qaadi kari lahay walidaalika waxa weeye digniinteedu waxay tahay war wax badan baynu qabsan karayn war ummad baynu lay jirta war wax badan baynu soo qabsanay war xataa haddii la guurayo waa inaga jimxoo oran lahayd waxa weye dadka aqoonta leh waxaan khibradda u leh wax laga weydiiye